ow degmada jowhar ah xalay oo cad burcad ahaa waxay galeen maqaar ku yaala xaafad ka ditahay degmada jowhar ma
waa gartay
marka degmada antiwadaag xaafad ku taa maqaar ku yaala oo inta lagu xareeyay galeen gaan way jirsadeen lacag lacagihii waxay ka qaadeen iyo qaybo kaloo fara badan ay ka qaateen meeshabaan waktiga falkaa soo dhacay imsa saac ayay ahayd iyo xali shaqli dhexe aheed marka shaqli dhexe xali aheed niyo nimankii saaci markii ay geysteen meeshii way ka tageen marka muddooyinkaan dambe niyo xaaladda degmada jowhar sidaas ay ka dadkii habeenkii teleefanadii waa laga dhici jiray marka haddana waxay ku bedeshay inaa bakaaradii iyo dukaamadii iyo la jabsadafaan ragga falkaas dhaca geystay maxay ahaayeen
wallaahi niyo dad oo hubaysan waayaa laleeyahay niyo dadkii bakaarka waajiyaayo waxay yidheen dad hubaysan ahaayeen dadkii macnaha ay rasaal dad watay ahaayeen oo kulley sameehi kari oo jabsaday oo wixii agabkii macnaha lacagtiisii adiyo dhanna way raaxaystaan
waa gartay
markii arrinta sidaas ay dhacday jowhar waa xalin
meeqo bakaar ayay dhaca u geysteen
no suuq inta bakaaradii ku gaadi ka dheedheen
waa imsa ilaa tiradooda bakaarada la dhacaa sheegaysa wallaahi oo gaafo badan ay jabiyeen adilla iyo kan
waa gartay
wayna baxsaleen marka arrintaas aa ka dhacday